ramadaan wanaagsan dhegaystayaal xilligan oo kale gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa dad badan oo muslimiin ahi ay bixiyaan sakada ku waajibtay maalkooda iyada oo ay bixinayaan dadka ladani lana siinayo dadka saboolka ah ee u baahan haddaba maxay tahay xikmadda ka dambaysa sakadu xillimaysi qofka muslimka ah ku waajibtaa qodobadaasi waxay ka mid yihiin arrimaha aan ku falanqayn doono barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar sakada ayaa ka mid a waajibaadka diiniga ah ee saaran qofka muslimka ah taas oo loo soo dejiyey inay isu dheeli tirto dhaqaalaha bulshada nidaamka sakada ayaa loogu tala galay in qadar ka mid a hantida qofka wax haysta laga qaado iyada oo la siinayo siddeed qaybood oo bulshada ka mida oo ah kuwa u baahan gacanqabashada ka sokow in sakadu ay tahay masalo diini ah haddana markaa dhinaca dhaqaalaha laga eego waxay si weyn uga duwan tahay nidaamyada kale ee dadka wax haysta lacagaha looga qaado sakadu waa runtii hannaan diinta ku aroora ilaahay subxaanahu watacaalaana ugu talagalay in dadka hodanka ah ay ku kaalmeeyaan dadka aan waxba haysan ama danyarta ah sheekh aadan cabdulaahi cabdulle waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somalilan waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay leedahay sakadu dadkeenna runtii guud ahaan waa ay bixiyaan sakada ku waajibtay hase yeeshee cid waliba waxa ay u bixisaa sida ay u aragto inay u habboon tahay ma jirto runtii hannaan habaysan oo qorshaysan oo sakada loo bixiyo taasi waxay keentay in sakadu aanay yeelanin raadkii loogu talagalay ama looga baahnaa somalilan ayaa ka mid a meelaha laga sameeyey nidaam gaar ah oo qaabilsan sakada waxaana haatan la hirgeliyey siyaasadda lagu maamulayo sakada xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaan runtii waxa aanu diyaar garaynay siyaasadda diiwaanka sakada ee heer qaran taasoo aanu u gudbinay julay labadi kun iyo labayo labaatankii golaha wasiirada taasoo runtii cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen xeerkii ka dhalan lahaana hadda aanu gacanta ku hayno haddaba yay waajib ku tahay in ay bixiyaan sakada waa kan sheekh yaasiin ibraahim cabdiraxmaan sakaatulmaalka oo qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu xoolosiiyey ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey qofkaasoo ay culimmadu u shardiyaan qof muslima inuu yahay qof xorana sidoo kale uu yahay ayaa waxaa waajib ku noqonaysa xoolihiisa inuu sakeeyo markay miqdaar mucayana ay gaadhaan xoolahaas waxaa ka mida la sakeynayo geeli iyo adhiga iyo lodii waxaa kaloo ka mid a wixii la odhan jiray lacagtii dahabkii iyo fidadii ayaa ka mid a oo athmaan laysku yidhahdo ama lacag laysku yidhaahdo waxaa ka mid a wixii ka soo baxaya beeraha waxaa ka mid a markaa wixii laga ganacsanaya noocu doono ha ahaadee ayaa zake markaa lagu yeelanayaa xoolaha aynu sheegnay markaa afarta nooca hadduu qofku sakada bixin waayo cuquubaad adduunyana waa la marinaya cuquubaad aakhirana waa la marinayaa sidaas daraaddeed dadka muslimiinta waxaa waajibka inay ilaaliyaan sakada iyagoo u raacaya sidii ilaahay subxaanahu watacaala sharciyeeyey culimmada islaamkana kaashanaya oo had iyo jeer weydiinaya waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala ku faral yeelay nooca ay yihiin iyo sida ay yihiin taasi walaalayaal waa taa hadday noqoto miqdaarada la bixinayo mid waliba waxa uu ku sako gooyo waa kala duduwan yihinoo tusaale ahaan dee geeli oo kale qofku shan neefoo geela marka uu helo ayuu marka uu mulkiyo sanadkuna usoo wareegu sakada lagu yeelanaya neef adyana waa bixinayaa sidoo kale waxyaalaha qofka sakada kuga waajibaysa waxaa ka mid a wixii beeraha kasoo go-aayey oo markaa waxa la quuta ee la kaydsada ah bini aadamku quutuu kaydsada ah sidoo kale waxay sakadu waajib ku noqonaysaa waxa loo yaqaana himaarka marka la yidhahdo in timirta iyo waxaa loo yaqaano marka cinabka loo yaqaano ama zabiibta loo yaqaano sidoo kale waxay sakadu waajib ay ku tahay curuudu tijaara wax kastoo laga ganacsado xataa hadduu qof ka ganacsanayo dhul hadduu ka ganacsanayo gurya hadduu xolo nool ka ganacsanayo curuudu tijaara ayaa la yidhaahdaa iyona sakada ayaa lagu yeelanaya waxyaalaha marka laga reebo markaa waxa dhulka ka soo go-a oo marka ay soo go-aanu sakadooda ay waajib noqonayso waxa kale oo dhan waxa loo shardiya inuu sanadku usoo wareego sheekh aadan agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa sharaxaad ka bixinaya cidda ay tahay in la siiyo sakada ilaahay subxaanah watacaala ayaa si cad inoogu qeexay fii suurati towba ilahay subxana watala markuu leeyahay inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سيدة قرأ إلهي سبحانه وتعالى شيغي أي واجب تهي إن زكذا لسيو أي نكب حيسا قولة كواد وددك فقراء أه runtii aadka xaaladooda u hooseyso qolada labaad waa masaakiinta oo iyagu runtii in yar dhaama ama ka sareeya dadka fuqarada ah qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqeynaya ururinteeda iyo isku habeynteedaba dadka sakada ka shaqeynaya ayaa la siinayaa qolada afraad waxa weeye dadka lagu soo dhaweynayo islaamka walmualafat alquluub ilahi subxana wa taala wanaagis ku leeyahayba qolada shanaad ee la siinayo waa wafir riqaabi oo noqonaysa dadka iyagu la xoreynayo ama adoomada la xoreynayo qolada lixaad ee la siinayo waa kan khaarimka ah ama deynta lagu leeyahay ama deymaysan qolada toddobaad waxaa la siinaya qofka ilaahay dartii uu dagaalamaya ama fii sabiililahi ku dagaalamaya qolada ugu dambeysa ee la siinaya waa kan socotada ah wabni sabiil loo yaqaano weeye waan gartay agaasi maddaan halkaa su-aal raacsado goorma ayaa zakada la bixinaya zakadu waxaa la bixinayaa sanadkiiba hal mar waxa ay culimmadu ku daraan haddii ay baahiyo iyo duruufo jiraan qofka muslimka ahi wuu soo horumarin karaa bixinta zakada tusaale ahaan zakadii sanadka dambe uu bixin lahaa inuu soo hormariyo oo kale sidaas kale weeye waxaase runtii diinteennu ay ay reebtay aanay ogolayn meel adagna ay ka istaagtay in qofka uu dib dhigo waqtigii zakada uu bixin lahaa wuu soo hormarin kara lakiin ma dib dhigi karo waxyaabaha uu nidaamka zakada ee islaamiga ahi kaga duwan yahay nidaamyada kale ee dunidan laga isticmaalo ayay ka mid tahay heerka isudheelitirka dhaqaalaha iyo qadarka laga qaadayo dadka ladan oo ah mid u dhigma dhaqaalaha ay haystaan sidoo kalena waxaa xusid mudan in nidaamkan sakadu uu muhiimad gaar ah siiyo kobcinta dhaqaalaha waxaana tusaale ku filan in aan sakada laga rabin waxyaabaha lagu shaqaysto ee aan ganacsiga u oolin sida uu mar kale inoo sharaxayo sheekh yaasiin ibraahim cabdiraxmaan walaalayaal waxa lagu kala garanaya waxa la sakaynayo waa waxay shareecadu tilmaantay ama ay ku tilmaantay markaa mawaashi iyo xoola ay ku tilmaantay ama ay ku tilmaantay lacag iyo dahab oo isku meel mariso athmaan loo yaqaano ama ay ku tilmaantay waxa dhulka ka soo go-ah oo weliba kulligii aan ahayn waxyaalo gaara ah iyo waxa curuudu tijaaraha loo yaqaano inta la sakaynaya marka waa intaa sidoo kale la sakayn maayo wixii loogu talagalay isticmaal wixii qofku u dhistay inuu samaystay inuu isticmaalo tusaanaa qofku dharkii uu xidhanayey kabihii uu gashanayey guryihii uu gelayey waxa weye baloodhadii uu degayey beertii uu beeranayey waxyaalaha noocaasa xildaa fuqahadu ay dhahdaan awrtii la raranayey haddii qofku awr badan uu leeyahay soddon awr baabuu leeyahay marka uu rarasho ugu talagalay inuu rarto waxa weye zake markaa lagu yeelan maayo marka wax kastoo loo loogu talagalay isticmaal inaad isticmaasho hadday gawaadhi tahay hadday gurya tahay hadday dhul tahayba qofkii zake lagu yeelan maayo waxay hal mar baa zakada lagu yeelanaya halkaa mar waxay tahy waxyaalaha la isticmaalo zake lagu yeelanaya waa markuu qofku ugu talagalay wixii la isticmaal asalkooda in la isticmaalo ahaa isagu ugu talagalo ganacsi ugu talagalo waa tusaalaan waa nin labaatan baloodh leh ama labaatan wuxuu leeyahy markaa dhul labaatan qircadood oo dhula ayuu leeyahay qorshihiisuna wuxuu yahay marka aad ka ganacsato ha kuu qaaliyoobaan oo maalinta heer gaadhaan marka aad iibisid aad rogto maalinba markaa intaad dhul iibiso dhul kale aad ku bedeshid markaa sakadii waa lagu yeelanayaa wuxuu sakaynayana markaa dhulka maahe waa lacagti dhulka ka soo baxaysay ayuu sakaynayaa haddii dhulkii aanu iibinayno tusaale dhulkii uu yaallo dhulka aanu iib waqtigii joogo aanu waqtigii sakada ay gaadhay aanu iibgelayna waa in dhulkii la qiimeeyo dhulkan baloorkan waa labaatan kun waa soddon kun waa lixdan kun waa boqol kun kadibna sakadii sidaa uga bixiyo sanad walba markuu sanadku usoo wareego intuu qiimeeyo inuu sanad walba sakadii sidaa uga bixiyo ayay noqonaysaa marka qaacidadu waxay tahay wax kastoo in isticmaal loogu talagalay oo qofku isticmaal ahaan inuu isagu isticmaalo ugu talagalay oo tijaaro iyo ganacsi aanu gelin sakadu waajib ku noqon mayso dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaas inaga eg barnaamijkeennii bandhigga v o a ee toddobaadkan